wararka imaanaya gobolka galguduud ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in maanta iskohorimaad uu dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay ku soo qaaday ayna ciidanka ka dishay siddeed askari hase yeeshee dadka deegaanka waxa ay sheegeen in askar ka tirsan dowladda iyo ilaa iyo toban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay dhinteen haaruun macruuf ayaa wararka dagaalkaas wuxuu ka wareystay weriye maxamed cabdi maxamed oo ka mida weriyayaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb waxa ay wax u dhaceen aruurnimadii hore ee saakay ayaa dagaal waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa dhuusamareeb iyo ceeldheere runtii ceeldheere siddeed iyo labaatan kilomitir ayay dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada dhuusamareeb inta ka dhexaysa ayaana dagaalku ka dhacay waxa uuna ahaa kadib markii halkaasi al-shabaab ay yimaadeen sida saraakiisha dowladdu ay sheegeen ay ogaadeen xogtooda oo ah iyagoo doonaya inay halkaasi miinooyin ku aasaan kadibna ciidamada dowladdu halkaasi gaareen sidaa ayaa dagaalku ku dhacay muddo ku dhowaad qiyaastii hal saac iyo bar ah ayaa dagaalkaasi waxa uu ka socday deegaanada lagu magacaabo tuulo xaayow iyo cabdihaaraay oo ah tuulooyin yaryar oo dad reer guraa ah degan yihiin kuna yaala wadadan dhiririsa amaba xiriirisa dhuusamareeb iyo gurceel maxaa khasaaro oo ka dhashay iskahorimaadkan maxamed khasaaraha ka dhashay sida saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalkan hogaaminaysay ay sheegeen waxa ay xuseen in khasaaro badan ay gaarsiiyeen oo halkaasi al-shabaab meydad ay kaga tageen markii dagaalku dhaca kadib balse xiriiro kala duwan oo goobta dad ku sugnaa oo deegaanka inagoo aynu la samaynay warbaahin ahaan waxaa jirta in ay halkaasi yaaleen ku dhowaad ilaa toban meydad ah waxaa jirta iyana dhaawacyo lasoo gaarsiiyey magaalada dhuusamareeb oo ah ciidamadii halkaasi ka howlgalay walow tiradooda saxda ah aan warbaahinta lala wadaagin marka khasaaraha meesha ka dhacay toban ka dhintay ma shabaab bay ahaayeen ma dowladay ahaayeen maxay kuu sheegeen dadka deegaanku dadku waxay noo sheegeen ku dhowaadka tobanka dhimashada ay halkaasi meydadkooda ay yaaleen in ay ahaayeen al-shabaabkii meesha weerarka kusoo qaaday oo sidoo kalena saraakiisha ciidamadu ay noo xaqiijiyeen qaarkoodna ay sawiradooda soo bandhigeen oo warbaahinta ama baraha bulshada lagu soo daabacay muhiimad gaara may leedahay meeshan ay wax ka dhaceen dhowr jeer baan maqalay ceel dheere deegaankaas in iska horimaad uu ka dhacay dabcan muhiimadeedu waxa ay tahay waa wadada dheer ee isku xirta amaba halbowlaha oo ah isu socodka dhuusamareeb iyo gurceel oo runtii dad kala duwan ay adeegsadaan dhuusamareeb iyo gurceel waxay isu jiraan lixdan iyo afar kilomitr wadadaasina waa kasii gudubtaa ilaa waxa ay sii aadaa beledweyne iyo meelo ka shisheeya marka muhiimada ay leedahay waxa ay tahay waa wado ay ku safraan ciidamada dowladda dadka ka howlgala magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel hadda ka horna dhacdooyin ayaa ka dhacay miinooyin shabaabku ay ku aaseen oo khasaare kala duwan geystay ayaa horey uga dhacay intaasi kadibna waxa ay keentay in wadadaasi aad loo ilaaliyo oo ay noqoto mid muhiimad gaar ah la siiyo sidaasi ayayna al-shabaabku runtii doonayeen saakay sida saraakiishu noo sheegeen inay halkaasi miino ku aaseen oo kadibna laga hortegay dagaalkuna sidaasi ku bilowday hadda xaaladda deegaanku waa sidee hadda xaaladda deegaanka waa degan tahay oo marka loo eego sidii saaka wax u dhaceen ciidamada dowladda ayaa halkaasi ku sugan waxaa ciidamada ugu tegay halkaasi guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo runtii kormeer kusoo sameeyey sidii meesha wax uga dhaceen xaaladda meeshuna aad ayay hadda u degan tahay ciidamada dowladda ayaana fariisin ku leh oo halkaasi ku sugan dagaalkii saaka ka dhacay kadib kaas wuxuu ahaa weriye maxamed cabdi maxamed oo u warramayey haaruun macruuf